بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كستدية تناد وحانا كل شرحينا مسائشة بابك سغالية طبناد بابك وشيخ بابي باب ما جاء من التقليد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده marka masaa-isha lix iyo toban masale ayuu shiikhu ka soo saaray xogaa sharax dheer bay u baahan yihiin oo masaa-isha qaar dheerdheer baa ku jira marka insha allah laba cashar baan ka dhigaynaa casharkan tobanka hore ayaynu ku sharaxaynaa qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxau yihi fiihi masaa'il aluulaa midda ugu horeysa waxaa weeye wamaa dakarahu rasuulu sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa nebigu waxa uu sheegay calayhi salaatu wassalaam nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu sheegay oo uu caddeeyey ayaa laga qaadanayaa Ee, maa dakarahu nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam calaa dalika macnaha fi dalik ay macnaha nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo caddeeyey sidaan soo socota macnaha wuxuu inoo caddeeyey fii man banaa masjidan fi fii man banaa masjidan yacbudu allaha fiihi qofka masaajid dhisa oo ka dul dhisa qabuurihii haddana ilaahay ku caabudaya haa haddana allah subxaana wa tacaala ku caabudaya walow saxat niyat lfaacil hadday doonto niyadiisu ha wanaagsanaatee marka muraadka shiikhu u jeedo waxay tahay raximahu llahu tacaala nebigu waa nahiyey calayhi salaatu wassalaam wuuna nacladay ciddii qabuuraha masaajid ka dul dhisa waxaana la ogyahay qofku markuu masaajid dhisayo waxa uu u dhisaya niyadiisu waxa weeye aad ku cibaadaysatid haddaba qofka inta qabri tegay masaajid ka dul dhisay oo halkaa haddana cibaado la dul fadhiistay oo masaajidka ilaahay ku caabudaya dembigiisa aad iyo aad buu u weynaanayaa sababtaa waxaa ku dhacaysa oo mudanaya nacladii yahuud lagu nacladay oo xadiidkii umu salama oo caaisha warisay markay ka sheekaysay kiniisaddii ardul xabasha ay ku soo aragtay muxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam ulaa'ikii kuwaasi idaa maata fiihim rajulu rajulu saalix oo cabdun saalix banow calaa qabrihi masjida waxay ka dul dhisi jireen masaajid idan marka qofka maanta jooga oo muslimkaa oo qabri intuu tago dhismo ka dul dhisayaa magacuu doona ha u bixiyo ama dadka qaarkood sida dahar ha u bixiyo ama mashaahid ha la yidhaahdo ama wixii doono ha la yidhaahdee ama masaajid ha lagu magacaabo wixii la doono ha loo bixiye mar haddii qabrigii wax laga dul dhisay waxa uu shabahay waxa weye alyahuudu wanasaara ha nacladii baana ku dhaboobaysa waayo nebigu wuxuu yidhi lacnatullahi cala alyahuudi wanasaara ittakhiduu qubuura anbiyaahi masaajid taas marka waciidka khatarta ah bay ku dhacayaan wa qowluhu marka waxay kutusaysaa axaadiistaasi calaa taxriim qofku hadduu wax taxriima ku dhacana hadde waa dembi weyn waa dembi weyn waxa uu marka yidhi qowluhu uu yidhi shiikhu walow saxat niyat lfaacil macnaha halkaa waxa weeye waxau yidhi sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala lianna alxukma culliqa calaa suurati alficli xukumkan la nacladayo qofka waxaan samaynaya isaga niyadiisa waxaan muxuu ula jeeday iyo khayr buu raadinaya la eegimayo ee waxaa la eegayaa ficilkan aad samaysay oo nebigu nacladay qofkii sameeya ood xaaraamta ah oo ku dhacday ayaad markaas ku shabahaysaa alyahuuda wanasaara waxaad mudanaysaa marka wixii ay muteen oo ah inay adigana nacladii kugu dhacdo idan marka niyadaydaa wanaagsan waxba tari mayso qowmu nuuxna waa ku soo marnay qisadoodii macnaha markaynu ka hadlaynay aayaddii waxa weye xadiidkii cabdullaahi ibni cabbaas uu yidhi raggaa lagu sheegay aayaddaasi wadan walaa suwaacan walaa yaquuta waycuuqa wanasra waa asmaau rijaalin saalixiin ayay ahaayeen qabrigoodii waxay dul fadhiisteen qabuurahoodii kabacdi markii dambena waa la caabuday idan marka kuwii markii hore dul fadhiistay niyadoodu waa wanaagsanayd laakiin kuwii dambe hadde waxa weeye ma garanayaan niyaddii shirkigiiba ku dhicen marka calaa kuli xaal marka khulaasada masalada waxa weeye nebigu waa inoo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam inayna bannaanayn in qabri wax laga duldhiso wuxuu doona ha noqdo wixii doona ha loo bixiyo qofka sameeyana wuxuu noqonayaa qof ku dhacay xaaraam iyo kabiira ku dhacay ayuu noqonayaa oo shirki ku dhacay almas'alatu athaaniya masalada labaad waxa uu yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala annahyu can tamaathiil nahyiga uu nebigu nahyey baa laga qaadanayaa masaa-ishan can itamaathiili ha waqallada alamra fiih wuuna adkeeyey aad buu adkeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggee laga qaadanayaa xadiidkii umu salama waxaa ku jiray markuu yidhi banow calaa qabrihi masjidan wa sawaruu fiihi tilka suwar sawarka la sawiray oo waxyana waa tamaathiishii marka in wax inta la sawiro wuxuu doona ha noqdo ama ha noqdo dhagax la qoray ama ha noqdo geed la qoray ama gacanta mid lagu sawiray ama kamera mid lagu sawiray wuxuu doona ha noqdee marba haddii wax sawira la weyneeyo oo la tacdiimiyo waxaa ka dhalanaysa hadhow in la caabudo ha mana banaana wuxuu tilmaamay sheekh cuthaymiin raximahullahu tacaala halkaa markuu sharaxayo waxaa soo gelaya dadka maanta sawiradii aabbayaashood ama awowayaashood ama hooyo ama ayeeyo intay sawirkoodii sawiraan oo waxa weye muraadaha geliyaan oo weyneeyaan guryaha suranaya oo haysanaya oo odhanaya xusuus baan u haysanaynaa waxaa dhici karta adiga maanta xusuus baad u haystaa laakiin ilmahaaga dambe faracaaga dambe inay caabudaan sidaa daraaddeed marka waa la mid waayo suuraddii ayay soo gelaysaa watasawaruu fiihi tilka suwar sawirkuna waa xaaraam weeye waa min alkabaa'ir oo qofka nebigu wuxuu yidhi kullu musawirin fi nnaar qof kastaoo wax sawiro naar buu ku gelayaa yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum naf geliya ayaa la leeyahay wixii aad sawirteen oad abuurteen mana gelin karaan idan waa lagu cadaabayaa ayuu yidhi nabiga xadiid kale ilaa ay naf geliyaan mana gelin karaan idan marka bannaan in laga mara weeye waatuu nebigu yidhi caaisha ya caaisha ama calimta ana ashadda annaasi cadaama yowma alqiyaama almusawiruun dadkiina maanta sawir baa lagu ibtileeyey ama kamera ha noqdo ama mobil ha noqdo ama gacan ha noqdo kullina waa isku xukun wixii daruuro ah oo culummadu ka soo reebeen unbaa waxa weye la ogolaaday wixii kalena lama ogolo wey marka arrintaa waa la adkeeyey waa in bannaanka laga maro dadka qaar baa waxay odhanayaan tamaathiishu waa sanamyada keliya maya sawir oo dhan baa nebigu xarimay diinteenna xaaraan buu ku yahay sawir iyo tamaathiil iyo kulli wax diinteenna ku bannaan ma aha athaalitha masalada saddexaad almasalatu athaalitha waxa weeye waa alcibratu cibro qaadashada lagu cibro qaadanayo fii mubaalagatihi sala allahu calayh waaalih wasalam calaa daalika arrintaas uu nebigu aad ugu xeel dheeraaday oo waxa weye aad iyo aad uu nebigu arrintaa uga digay see buu marka uga digay shiikha inoo caddaynaya xagga mubaalaqadu ku jirto nahyiga la nahyinayo can itikhaadi alqubuuri masaajid suu nebigu ugu xeel dheeraaday oo aad u nahiyey ayuu inoo caddaynaya waxa uu yidhi marka hore waxaad garanaysaa kayfa bayana lahum hada alamr nabiga calayhi sala salaam markii hore waa u caddeeyey oo adiladu ugu waadixiyey inayna bannaanayn arrintaas oo xaaraam tahay intaa kuma ekaysan humma qabla mowtihi bikhamsin qaala maa qaal haddana waa xadiidkii jariir buu tilmaamayaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam shan beri ka hor intuusan dhiman uu yidhi alaa wa ina man kaana qablakum kaanuu yatakhiduuna alqubuura masaajid alaa falaa tattakhidu alqubuura masaajid fa innii anhaakum can daalika waa shan beri inagii soo ishaarnay dadka qaarkood inay maaragtay dooneen inay yidhahdaan axaadiidtaani fii awal islaam bay ahayd laakiin culummadu ku radiyeen oo caddeeyeen waayo sariix wey xadiidkan wuxuu yidhi jariir shan beri intuuna nebigu dhiman ayaan ka maqla ka hor uma buu yidhi lamaa kaana fi siyaaqi markii ay geeridii u timid oo siyaaqulmowt uu nebigu ku jiray oo waxa weye geeridii kusoo xaadirtay oo asbaabtii mowtku lagu arkay oo u dhimanayey lam yaktafi bimaa taqadama wixii hore oo waxa weeye markii hore uu shiikhu caddeeyey oo qabuuraha iyo axkaamtooda uu caddeeyey siyaaratlqubuur uu caddeeyey waxaan bannaanayn uu caddeeyey niyaaxada caddeeyey kulli cibaado inaan lala aadi karin qabuuraha uu caddeeyey haddana shan beri ka hor uu caddeeyey masaajidda qofkii ka dhisa qabuuraha wax inuu xaaraam tahay oo u nahiyey ayuu markuu haddana dhimanayey oo sakaraatulmowtkii hayey ayuu haddana nacladay waa xadiidkii caaisha radiallahu canha ay tiri nabiga calayhi sala lamaa nuzila birasuuli llahi sal ly salam waxa markii geeridii kusoo xaadirtay dafiqa waxa uu gudagalay yadraxu khamiisatan lahu calaa wejhi ha markuu maro waa go-a waana soo sheegnay waa go-a kisaaga calaamadaha le baa la yidhaahdaa markuu dusha iska saaro oo ku caburana intuu iska qaaday ayuu markaa wuxuu dhahayey naclatullaahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaaihi masaajid maxay tiri caaisha yuxadiru maa sanacuu idan marka nebiga calayhi salatu salaam fii siyaaqi almowt ayuu xataa ka digay arrinkan marka waa aakhir xayaatihi daqiiqadihii ugu dambeeyey naftiisa ayuu ummadda uga digay inaan qabuuraha waxba cibaadana lala aadin la dhisin faraha laga qaado intaasoo dhan marka maxay ku tusaysaa calaa taxriimi itikhaadi alqubuuri masaajid ha dad badan baa maanta aad iyo aad qabuurihii u dhisaya dul fadhiya cibaado la dul fadhiya waynu arki doonaa masaajida soo socota ayaa sheikhu inoogu caddaynaya الرابعة المسألة الرابعة وحوي الشيخ رحمه الله تعالى ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله عند قبره ها ونبي عليه الصلاة والسلام نهيد ونهيي إن وحوي قبرجيسا lagu sameeyo arrinkaas oo cibaado qabrigiisa lagu sameeyo waayo nebigu wuxuu ka soo qaadanaya sheikhu waana macnaha qabla an yuuja intaan la helinba qabriga nabiga lamaba gaarin haddana wuu sii nahiyey maxay tahay macnuhu alaa falaa tatakhidu alqubuura masaajid fa innii anhaakum can daalika qabriga ugu horeeya oo laynaga nahayinayo waa qabriga nabiga calayhi salatu wasalaam waayo maxaa la yidhi kuwii idinka horeeyey yahuud iyo nasaare maxaa lagu nacraday qubuura ambiyaa'ihim bay masaajid ka dhigteen idan maadaama nebigu nebigeenni yahay qabrigayga masaajid ha ka dhiganina wey oo banaanka ka mara waa waadix taana alkhamisa masalada shanaad almasalatu alkhamisa waxa uu yidhi annahu min sunani alyahuudi waannasaara ay macnaha itikhaadu alqubuuri masaajid waa min sunani alyahuudi waannasaara waa sunnihii iyo dariiqadii alyahuud waannasaara ay waxa weeye samaynayeen sababtoo waxa weeye iyaga ayay dhaqan u ahayd iyaga ayay waxa weeye waxaan diin ka dhigtay ilaahayna ma amrin rasuulna ma amrin iyaga ayaa la yimid idan markaa waa taxdiir la inooga digayo oo waxa weeye aan la ogolayn arrinka noocaasa ka dheeraada wey ha arrinka noocaasa ka dheeraada wey sababto waxa weeye haddii masaajidkii haddii masaajid laga dul dhiso masaajidkii cibaada lagu samaynayaa cibaadadii iyo qabuurihiina isma galaan marka qabrigiisana waa uu diiday qabuurihii kalena waa diiday leanna waxaa ka dhalanaysa dariicatu shirki shirkigii baa ka dhalanaya ha shirkigii ayaa ka dhalanaya marka saa daraad baa lainoo diiday waana itibaacu waxa weeye alyahuuda wanasaara waa nabigu wuxuu man tashabaha biqowmin fahuwa minhum haddaad iyaga shabahdid dee iyagaad la mid noqonaysaa waxa weeye caqiide haddaad ku raacdid iyo haddaad cibaado ku raacdidba midna lama ogola marka waa inaad banaanka ka martaa oo aadan shabahin alyahuuda wanasaara leannahu sababtu waxa weeye shirki ayay kuu jiidayaan marka maadaama ay shirki kuu jiidayaan oo ku sababayaan iska ilaali weeye dariicatu shirki ha ku dhicin ha shirkigii oo aan la helin oo weli la gaarin ayaad waxa weeye sababtiisii la imaanaysaa marka asaadisa waxa uu yiri lacnuhu iyaahum waxa weeye calaa daalika waxa weeye camalka ay sameeyeen ayay ku muteen in la naclado nacladuna waxa weeye وaلdrd واlإbعاad can raxmaة الlah waana kabiira min alkaba'ir camal wax kasta oo ficil kasta oo qofka sameeye la nacladay oo nebigu yidhaahdo lacnaة الlahi man facala kada waa kabiira min alkaba'ir oo waxa dembiyada waaweyn ayuu ku jiraa ha marka wax kasta oo uu ku soo aroorta naclad waa min alkaba'ir idan markaa dembiga weyn ayaa ka dhalanaya oo waxa weye lagu nacladay idan wixii yahuud iyo nasaara lagu nacladay haddaad la timaadid akhi fillaah adigana la mid baa tahay marka malcuun baa noqonaysaa sababtu waxa weeye iyaga inay yihiin yahuud iyo nasaara looma nacladin ee nebigu waa caddeeyey lacnatullaahi cala yahuudi wanasaara limaada ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid ciladii wataa marka ciladaasaa loo nacladaye qabiil ahaantoodiiyo meeshay ka dhasheen looma nacladin marka waa inaad iska ilaalisid oo aadan camalkoodiio kala samaynin almas'alatu saabica waxa uu yiri sheikhu raximah allahu tacaala ana muraaduhu sala allahu calayhi waaalih wasalam muraadka uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo uu kuwaa u nacladay oo waxa weeye innaga ayaa la inooga digayaa waa taxdiirun lana inaga ayaa la inooga digayaa can ficlihi can ficli inaynu samayno cinda qabrihi waxaasoo kale macnaha markuu nebigu yahuud iyo nasaara nacladayo maxay tiri caaisha yuxadiru maa sanacuu waxa ay sameeyeen ayuu dadka uga digayaa idan marka waa taxdiir war kuwaani naclad bay muteen saasaana lagu nacladay war wixii lagu nacladay ha la imaanin oo bannaanka ka mar haddaad wixii lagu nacladay samaysid adigana malcuun baa noqonaysaa naclad baa kugu dhacaysa marka in badan maanta dhulkeenna haddaynu fiirino ama waddamada islaamka in badan waxaad arkaysaa in qabuurihii cibaado lala aaday masaajid laga dhigtay wax walba lagu samaynayo taana waxa weeye waa arrin khatara wey athaamina waxa uu yiri sheikhu raximah allahu tacaala alcilatu fi cadami ibraazi qabrihi sala allahu caleyh wasalam cilada keentay in nebiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisii bannaanka loo saari waayo waa maxay macnaha asalku wuxuu ahaa qofku markuu dhinto in qabuuraha la geeyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii wada dhimatay oo isagu wax ka aasay qabuuraha la geeyey baqiic baa lagu aasayey waxa weeye qoladii uxudna uxud baa lagu aasay qof walba meesha ku dhintaan baa lagu aasayey waaya haddaba markaa maxaa sababay in nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay qabuuraha loo geen waayo oo baqiiciya loo geen waayo laba ciladood baa sababtay oo waxa weye laba sabab ayaa keentay in gurigii uu ku dhintay lagu dhex aaso midi waxa weeye waa qowlkan caaisha ay tiri oo caddaysay xadiidka ku caddaysoo tiri walowlaa daalika la ubrisa qabruhu gayra annahu khushiya an yutakhada masjida ciladaasi waxa weeye waxaa laga baqay haddii nebiga calayhi salaatu salaam meel bannaana lagu xabaalo dadku inay cibaado la dul fadhiistaan ama qaar hadhow masaajid ka dul dhistaan sidii yahuud iyo nasaare ku dhacday kale taa waa sabab sababtoo labaad waxa weeye waa xadiidka saxiixa oo sugnaaday oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiyada waxaa lagu xabaalaa meesha nafta lagaga qabto labadaasay saxaabadu u qaateen inay barti uu ku dhintay ku xabaalaan sala allahu caleyh waali wasalam si loo xifdiyo oo ummadda looga xifdiyo haddana waa dhacday waa la xifdiyey waxa weeye derbi dhan baa lagu xiray qolkii o dhan waa la xiray qolkii uu ku dhintay ayuu waxa waana soo caddaynay macnaha inuuna qabriga nebiga calayhi sala salaam masaajidka ku dhex jirin ee gurigii caaisha uu masaajidka ku dheganaa ayuu ku dhintay isaga iyo abubakar iyo cumarba ku xabaalan yihiin idan masaajidka ka mid ma aha shaqana kuma leh waana la caddeeyo culummaduna waa caddeeyeen idan haddii marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa looga baqay dadka maanta jooga oo dadka ku aasaya qabriyada masaajidda ku aasaya ama ka dul dhisaya soo wixii nebigu ka digayay kuma ay dhicin waa allah shaka wey attaasica masalada sagaalaad waxa uu yidhi waa macnaa itikhaadiha masaajid maxaa laga wadaa marka laleeyahay ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid maxaa laga wadaa macnaha laga wadaa waa maxay laba macne ayaa waxa weye ugu waaweyn macnaha laga wado mid waa daahirko waa in qabrigii masaajid laga dul dhiso hadhowna masaajidkii lagu cibaadaysto taa waa waadix waa toos markaa xadiidku sida nacladiibaa ku dhacaysa mana banana xaaraam waxay kaloo culummadu yaraadeen iyadoon masaajidba laga dul dhisin oo qabrigii meeshiisii yahay haddii cibaado lala dul fadhiisto ama salaad ama qiraa'at alqur'aan ama waxa weeye ilaahay lagu barya agtiisa waxa ay noqonaysaa itikhaadu lqubuuri masaajid ayay noqonaysaa ha waayo qabuuraha maaha cibaado looguma talagelin waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ku akhriya guryihiina walaa tajcaluuha qabuuran sida qabuurtao kale ha ka yeelinina marka qur-aanka iyo cibaadada iyo waxa weeye iyo salaada iyo guryaha iyo masaajida ayaa loogu talagalay qabuuraha lalama aado ma aha mowdic ulcibaada waa khatar waay waayo haddii kale shirki baa ka dhalanaya ummado dhan baa ku halaagsamay masalada tobnaad waxau yidhi alcaashira almasalatu alcaashira waxa uu yidhi qarana nabiyu sala alla ly slam waxa uu xiriiriyey oo uu xiriiriyey oo isku xukun ka dhigay waxa weeye aladiina yatakhiduuna masaajida alqubuur kuwa masaajida qabuurta ka dhiganaya iyo man taquumu calayhim asaaca waa xadiidkii uu ishaaraya cabdullahi bni mascuud ina min shiraari alkhalqi cinda allahi yowma alqiyaama waxa weye man tudrikuhum asaacatu wahum axyaa waa kuwii mushrikiinta ahaa oo gaalada ahaa oo nebigu axaadiis badan ku tilmaamay axaadiidta ashraad saaca uu ku tilmaamay nebiga calayhi salatu salaam tobanka calaamada waaweyn markay dhammaadaan marka ugu dambaysa in ay allah subxaana wa tacaala yaman kasoo dirayo dabayl yaroo qabow qof kasta oo mumina nafta ka qabanaysa markaasaa waxaa isku soo haraya shiraaru lkhalqi waa gaalo yatahaarajuuna tahaaruj alxumur buu yidhi nabiga calai sala salaam suuqa iyagoo isku orgeynaya isku foolaya rag iyo dumarba aan waxba kala jeclayn oo cawaan abaa soo haraya oo gaalo ah xadiid kale laa taquumu saaca xataa laa yuqaala fi lardi allah allah ama laa taquumu saacatu waxa weye qiyaamuhu kuma dhacayo man qaala laa ilaha illa allah marka dadka muslimiinta dhan waa la dhammaynayaa gaale keliya soo haraya kuwaasa layaa shiraaru lkhalq kuwa iyo nebigu waxa uu ku tilmaamay shiraaru lkhalqi inay yihiin waladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid iyo kuwa qabuuraha masaajidda ka dhiganaya idan labadaa qolo xukumka waa wadaagaan shiraaru nnaas bay yihiin marka waa arrin aad iyo aad u fog oo waxa weye lainooga digayo oo lagu leeyahay iska ilaali kuwaas dhaqankooda kalaha yeelan sifadii laannahu maanta haddaad qabrigii sidaa ka dhigatid haddaadha waxaad noqonaysaa shiraaru nnaas ayaad noqonaysaa cinda allah marka waa arrin khatara walciyaadu billah ilaahay naga badbaadiyo calaa kulli xaal marka khulaasat lqowl tobankaas su-aaloodba waxaa inooga cad oo inoo waadixiyey sheikhu raximah allahu tacala uu baabka ka soo saaray inayna bannaanayn itikhaadu alqubuuri masaajid waxaan kaloo bannaanayn iyadana sideedaba in qabuuraha la dhisaa maba banaanaba waa xaaraam in qabuuraha la dhiso waxa weeye qofka muslimkaana markuu tago xajka iyo ayuu arkayaa markuu madiino tago qabuurihii uxud oon waxba dhisnayn baqiic oon waxba dhisnayn saxaabadii ridwaanullaahi calayhim oo waxa weeye wanaagoo dhan iyo fadligooda jannada loogu bishaareeyey qabuurahoodii cidina ma dhisin farna lama saarin marka dad maanta jooga in la yidhaahdo sheikh hebel awliyo ay qabrigiisa hala dhiso oo lagu dawaafo oo ciid laga qaato oo lagu cibaadaystaa waa shirki weeye nas'alu llahi asalaama walcaafiya ilaahay baan ka magangelaynaa insha allah qeybta dambe lixii dambana qeyb baan ka dhigaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin